mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo howlaha guud ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeeray mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayay deegaanka awdinleh ee gobolka baay sida dhismaha saldhigga booliska deegaanka awdinleh oo halkaasi laga hirgeliyey mas-uuliyiinta kormeerka ku tagay dhismaha cusub ee saldhigga booliska deegaanka awdinleh ayaa sheegay in aada uu muhiim uga yahay dhismaha saldhigga booliska bulshada deegaanka awdinle geeka may goobjoong ena saldhiggii degmada awdiine oo yacnise qurux badan liindhisi sida hore liin sheegay maylerayus maamulka degmada oo hogaamiyaw gudoomi kallay iyo bulshada qeybada kala duwan oo midaysan in qiibooyinka qaadeen taas way baa farxad eed maylerayusliinka farxaaw sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiinta dowladda koonfur galbeed mar walba mayn surinta horumarka dhammaan degmooyinka gobolka baay iyo degmooyinka hataa korhayan awdin ka mid degmooyinka hataa korhayan gobolka shabeellaha hoose ma jira degmooyin oo yacni deegaano oo degmooyin aan ahayn oo sidoo oo kale horumarkan ka socdo saldhig layn dhisay haruun degmo layn dhisay wadooyin layn suubi solar system layn suubi iskuullo degmada awdiin hata se la sheegay afaraba solar system eh iyona saldhigan aan nasiiban waa dhatay insha allah wasaaradda arrimaha gudaha weli marka sii tala jarta anti yacni qeybaha kale dhamman oo degmada iyo yacni iyo meelihii bulshada nuskoojar suuq oo kale iyo iskuulaad insha allah anti oonay meelalaabso dadaalkeeda ha kala jarta
ujeedka safarkaarana may haayihiin si uuna geedka aan wareejino waxaan dhaba baran ku suubina saldhig oo baahi weyn qabti magaaladan oo maylaraay in muddo ayaan eedan kam weynayti taasaytina dadaalkaasaytina mayla ku helay saldhiggan inti la hela maamulkii oo degmada oo dadaal badan usageliy baseel badan usageliy degroor unsoo biitan hato may leray haddii oo wala luweydiyo degroora leray degroora si iswal anku hela faday deegaankan magaaladan awdiinle marka horta taasaytii horta marka hore laku helay iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo dadan fududaay marka lamaad may faday intaan antoonku mahadnaga wasaaradda arrimaha gudaha oo coordinatorka walaaban barnaamijkan oo stabilizationkan deegaanka awdinle ee gobolka baaya ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey dhismaha saldhigga booliska iyadoona bulshada ay u aadi jireen dacwadda la xidhiidha arrimaha booliska magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay